dhaqankiisa uu shaqeeya wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaan bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wadajir oo ah barnaamij ka hadlaya xasilinta dalka wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane barnaamijka toddobaadkan waxaannu ku eegaynaa muhiimadda nabadda iyo xasilinta dalka ay u leedahay isfahamka iyo isdhexgalka dowladda iyo shacabka xaalad dagaalaa calaamisan dhallinyaro badan oo innageena quseeya khaasatan dhallinyarada soomaaliyeeda askarta ah mid waa qoladan shirkadan turkiga farsamayaqaanay wada wataan waxaa diiday in farsamayaqaanada dalkeenay buuxaanay la yidhaahdo annagaa haysano waa qaar ka mida dadweynaha soomaaliyeed oo aragtidooda ka dhiibanaya sida ay u shaqayso dowladda federaalk soomaaliya madaxdu sideybay u arkaan aragtida dadweynaha ee hagaajinta howlaha horyaalla dowladda wacyigelinta waa habka keliya ee bulshada iyo dowladdu isu fahmi karaan una xiriiri karaan maalinta weyntu waa tii isbitaalka xoogga dalka qayb ka mida la dayactiray hawshiisa maaqaan in idaacadaha kala socotay in kale ahmiyad intee la eg bay dowladda federaalku u leedahay la hadalka bulshada waxaa ka dhex guuxaya shacweynaha soomaaliyeed ee maanta aannu fagaarahan kula kulannay isdhexgalka shacweynaha soomaaliyeed iyo xukuumadda ee dareenka shacabka soomaaliyeed ay ka qabaan in ay helaan nabad inay amni helaan waraysi aannu la yeelannay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaad barnaamijka ku maqli doontaan waxaan kaloo aannu idiin haynaa deegaanada jubbaland ee koonfurta soomaaliya iyo sida looga hirgeliyey mashruuca xasilinta dalka waa mar kale iyo barnaamijka wadajir dowladda federaalk soomaaliya waxa ay ku dhisan tahay nidaam dimuqraadi ah oo madaxdeedu lasoo doortay dowladda wakhtigan jirta ee uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa ay wakhti badan gelinaysaa qancinta bulshada iyo baahinta awoodda dowladda shan iyo labaatankii bishan waxaa magaalada muqdisho lagu qabtay doodwadaha qayb ka ah barnaamijka wadajir kaasoo ay soo qabanqaabisay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya doodwadahagaas waxaa muhiimadiisu ay ahayd sidii kor loogu qaadi lahaa isfahamka iyo isdhexgalka dowladda iyo shacabka ka qaybgalayaasha doodda oo isugu jiray qaybaha bulshada sida barakacayaasha dhallinyarada haweenka odayaasha dhaqanka iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba waxa ay su-aalo la xiriiray howlqabadka dowladda federaalk soomaaliya ay weydiiyeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow iyo wasiirka gaashaandhiga cabdirashiid cabdilaahi maxamed haddaba waa kuwan qaar ka mid ah su-aalihii ay dadweynuhu weydiiyeen madaxdii ka socotay dowladda federaalk soomaaliya iyo sidii ay uga jawaabeen aniga magacayga waxaa la dhahaa muna xasan maxamed waxaan gudoomiyu ahay urada dhalinyarada soomaaliyeed somaali youth cluster oo ka kooban labiiyo afartan urur oo waddanka oo dhan ka jira su-aasha ugu horeyso waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka difaaca mudan wasiir oo ku faraxsannahay maanta inaan hortiina inta imaano su-aal idin weydiinayno ayadoo lama kale xanaaqaan ay tahay yani su-aal kastoo idin weydiinin aa u qaadataan maahan inaan idin colaadinayno waxbaan ku saxaynaa ma oqoon jirin wasiir intana soo horfariisto aan la xisaabtamayno shaqooyinkiisa iyo howlahay naga dhexeeya aan wax ka weydiinayno su-aasha ugu horreysaan raba inaan ku weydiiyo waxawaa wadooyinkan waaweyn ee la maray magaalada muqdisho dadka intiisa badan dowladda uma wada shaqeeyaan waxaa marta ugu yaraan toban milyanaa marta tobanka milyan ma dowladda soomaaliya u wada shaqeeyaan oo idga shaqaalaha dowladda la weydiinahay su-aasha taas oo ay raba inaan ku weydiiyo su-aasha kale raba inaan ku weydiiyo waxaa waxaa ku jirtin axmiyad dagaala ku jirta xaalad dagaalaa calaamisan dhallinyaro badan oo innageena quseeya khaasatan dhallinyarada soomaaliyeed askarta ah way soo jajabayaan way dhaawacmayaan ma jiro isbitaal dowladda soomaaliya ay leedahay ma waxaa ku faraxsan tihiin in isbitaalada bribatka ah a dhallinyaradiina iyo dhalinyarada askarta lagu xanaaneeyo oo meeshaas lagu daweeyo su-aashii labaad taas waay
taas waa waa arrinta koowaad oo horta qirsannahay macnaheeduna ma aha qofka qof kasta oo socda haddii la weydiiyo i d in i d dowladeed keliya la weydiiyo i d shirkad ayaa jira i d la aqoonsan yaha jira oo shirkada qaarna ay ku shaqeeyaan dad baa kambaniyo kale u shaqeeya marka muhiimaddan waxay tahay in la xoojiyo qofka shaksiga ah meeshuu ka socdo iyo haddii aqoonsi yar la heli karo laakiin waxaan ognahay ayadoo i d-gaas laisweydiinayo haddana qofkii i d-ga aan wadan inaan meesha laga celinaynin list in wax yar su-aalo la weydiiyo uu weli access uu haysto uu gudbayo muhiimadduna ay tahay in meelo kooban oo amniga quseeya laga yaabo in qofka uu geli waayo laakiin wadooyinkaas dhan in laga celiyo oo dadka dhan la wada celiyo dadka dhan ma garanaysa saas ay ku oo danahooda ku seegaan uma malaynaya inay jirto laakiin waa arrin muhiima u baahan dowlad ahaan in laga fikiro shacabkaasay u heli lahaayeen idgii nationalka ahaa ee quseeyey populationka dhan waa tixgelinteeda ay leedahay fursaddaa sida oo aad baad u mahadsantahay su-aashaas waana consideration baa ku sameynayna hadduu ilahay raado waa runta dagaalku waa lagu jiraa ciidan badan baa naga dhaawacmaya dhaawacu laba nooc buu yeelanayaa dhaawac fudud iyo dhaawac culus buu ku jiraa dhaawac fudud dabcan waa saa tilmaantay meelo badan oo goobaha shacabka ayaa laga daawayaa laakiin maalin dhaweyntu waa tii isbitaalka xoogga dalka qayb ka mid a la dayactiray hawshiisa ma aqaan inaa idaacadaha kala socotay in kale qayb yar yaa bilaabatay isbitaal martini oo asna sidoo kale isbitaal ciidan u ahaa asna waa furaynaa koldhow hadduu ilaa iraado waa bilaabanayaa bishii lasoo dhaafay labayo toban ilaa saddexiyo toban ciidanka xooga dalka oo dhaawacmay dhawaac culays lahaa waa tii sacuudi loo qaaday oo sacuudi lagu soo daaweeyey turki dad baa loo qaadayey jabuuti dad baa loo qaadayey marka inta dowladdeenu ka xoogaysanayso isbitaaladeeda iyo howlaheeda ka qabsanayso insha allah wadamada naga caawiya howlahaasna dhaawaca culuska inaan meelaha u dirno dhaawaciin fududna insha allah inaan meelayno ayaanu xooga saaraynaa aad baa umahadsantay su-aasha saddexaadana waa injineer yuriso inaan weydiiyo ha midda ugu dambeyso waay wax badan iga dhex guuxaayo laakiin dadkaan rabaa inaan jaanis siiyo su-aasha aan rabo inaan weydiiyo wasiirka waxa waaye wasiir waxaa jira wasaaradda warfaafinta gabdho badan ee ka karti badan ragga ka shaqeeya meesha oon ognaa kaamirmaano inay yihiin ribootara yihiin maxaa diiday inaad ka dhigtid gabdhahaas xuquuqaadka ay lahaayna la siiyo oo diiday inaad ka dhigtaan agaasimayaal halka nimcinta joogta ay rag yihiin bismillahi raxmaan raxiim arrinta gabdhaha runtii waa arrin muhiim waana kaaga mahad celinaya inaad soo qaado runtii gabdhaha waxay u baahan yihiin in lagu dhiirigeliyo in ay noqdaan mas-uuliyiin oo xilal kala duwan dowladda laga siiyo markaad fiiriso soomaaliya meesha joogtay meesha maanta joognana runtii waa dareemi kartaa isbeddelka ballaaran ee socdo gabdhahana runtii waktigii adkaana dadkii lagu soo gudbay waayo oo runtii ha noqoto familkii qoyskii gabdho dibadda u jireen waa dadkii familkooda ama qoyska ku xirnaa oo ilaa ay haddana aad loogu nastay aniga toddoba caruuraan le shan ka mida waa gabdho marka muxuu ahaa gabdhaha in la dhiirigeliyo waa muhiim waxaa kaloo iyadana jirta dowladda federaalku madaxweynaha ra-isul wasaarahaba in markii ugu horreysay xukuumadda lix wasiir oo wasiiro buuxo ah oo gabdhaha inay jiraan iyo hal wasiir ku-xigeen taariikhdan hore umaysan dhicin marka waa socnaa waana sii socnaa ka wasaarad ahaan annaga madax qaybyo badan ilaa lixaa jirto oo muxuu ah horeyna u jiray laakiin laba cusuba intaani midaan ku darnay annaga waxaa naga go-an inaan hab kasta oo lagu dhiirigelin karo ama muxuu ahaa si ay u noqdaan waa garan karta qofka agaasi markuu noqona horta kow inuu madax qayb noqdo dalindaradu ay socoto inaan dhiirigelinno oo tababarka iyo wixii la sameeyana aad baan u dhiirigelinaynaa waana ku mahadsantahay su-aashaas
bismillahi raxmaan raxiim magacayga horta waxaa layihi ibraahim cali kiidiga laba arrimood aan rabaa inaan haddii ilaa yidhahdo aan ka hadlo mid waa qoladan shirkadan turkiga farsama yaqaanay wada wataan hadduu faryaamo yahay iyo hadduu feeryooro yahay iyo hadduu fuudi dhaax dhisa u yahay turkiya dadkaasay wataan turkiya kala yimaadeen soomaaliya waxaa jooga intaasoo milyan oo farsamo yaqaan ah oo shaqa aan haysan kii la geeyana labaatan iyo shan doo shan iyo toban doolar oo la siiya ayagana waxay qaataan laba boqol oo doolar oo ninka faryaamista ah maxaa diiday in farsamo yaqaanada dalkeenay buuxaane in dalkeena ay farsamayaqaanada la yidhaahdo annagaa haysano feryoora la keenayaa faryaama la keenaya dubiista la keenaya korjiista la keenaya intaba dalka yeelan darbigii jifaan baahi baa lahayn hayd soomaalida oo farsamayaqaan wada dignication ah sida la sheegay iyo dowladdaba waxaa ka soo baxaa la yidhi amaro ah dadka xarooyinka militariga degan ha laga qaxeeyo oo ha ka guureynaa la yidhi waxaan u malaynaya waagi hore goob iyo macnaha ninkii xamar joogi jiray ma jirin macnaha shacab intaan la eg magaalada muqdisho ma joogi jirin dowladda marka iyadaa gacan buuxda iyadaa gacan weyn dowladda horta waxaa jeclaan lahayd dhulka laga maarmaanka ah hala wareegto laakiin dhulka laga maarmo oo maanta shacabka ku tarmay oo shacabka uu degan yahay dowladda inay ka fiirsato meesha hadda anagaan kusoo degnay oo aan deganahay waa kuliyadda ahlu guray waay magacayga cabdifatax junto waaye waxaan salaamaya wasiirka warfaafinta koronta wasiir gaashaandhiga sharaf bay tahay inaa maanta aan wasiiradeen aa weydiinayo su-aalo wasiir dowladda waxay jirtaa wakti yaroo kooban runtii waktigan aada u socdaa wasaaraddu waxay u baahan yihiin ballaan qorshe u baahan yihiin financial dhaqaale u baahan yihiin weli waxaan dareemayaa inay weli dhaqaalihii iyo iyo iyo horumarintiina weli aysan jirin wasaaraddu inay helin waxaa kaloo jira wasaaradii dad hore oo wasaaradihii ka shaqaynayay oo dowladdii hore imaaday waxaa laga yaabaa qaarkood inays aqoon ku imaan ama wax kale ay ku imaadeen haddii shaqaa la qabto qofkiina aqoontii uu lahayn waxay noqonaysaa caqabad midda kale qof hore u jooga oo oo dowladdii hore corruptionka ama nidaamyo hore lasoo shaqo bilaabay way ku adagtaa inuu dardar geliyo macnaha bulshada shaqada u baahan tahay waayo dowladdan ma ahan dowladdii hore oo kale tan waa isla xisaabtan waxyaalaha kale oo jira waxaa ka mid a wasiir gaashaandhiga su-aashaan qusaysaa bajaajleyda waa dad masaakiina oo shaqeysa shacabkana waxay u badan yihiin gawaarida ay raacaan waa bajaajleyda waxaa waxaa arkaysaa mararka qaar ayago qofka uu shaqaysanaayo in shaqada lagu dhiirgeliya laakiin jidadkii waa loo diidaa waa la ceerinaya gawaarida kale waa loo ogolyahay inta badan beledkan qaraxyada weli lama hayo bajaaj qarax ka dambeysa marka waxaa arkaysaa waa la xiraya jidkii bajaajleydu waa waa wax iska socon karo oo luluma camal wax yariis waaye haddii la iska dhaafo oo macnaha waa la baari karaa laakiin haddii ha noqdaan sida gawaaridoo kale waxay noqon waxay noqonaysaa caqabad aada mahadsantihiin magacaygu waa nasre xaaji xuseen ibraahim waxaan ahay gabadh ugu horreysay soomaaliya makaalig noqoto aniga cabasho ma wado laakiin wasiirka gaashaandhigga ayaan rabaa inaan wax u sheego wasiir waxaan leenahay ciidan xooga dalka kheyr allaha siiye way difaacaan dalkeena dhibaato badan ayay ku jiraan halka arrin ee markaan arkaan u ilamooda waxay tahay wiil labaatan jir ah ama labaatan shan jir ah wuxuu leeyahay qoys waxaasla waxay iskuul iskala soo baxeen wiil kaleento hal mare jaamacad islameeyeen mid wuxuu u istaagay inuu dalkiisa difaaca midna wuxuu u istaagay inuu shaqaysto midkii shaqaysanaya baawur yarocadoo wata xafiisoo ka soo baxaa midkii dalkiisa u istaagay ee qorigay u qaatay ee dhaxanta u istaagsan waa isku darajo oo isku aqoon waayo midkan wuxuu haystaa xaaskiisii waxay haysataa nolol fiican waxay u baahantaa maanta hadday walac noqoto waxay u baahantaa hore ka helaysaa laakiin midkan kaleento wax ma haysto ciidanka lacag ku filan mala siiyo sidoo kaleento dhibaatada kaloo haysto waxay tahay ninka hooyaa dhashay labaatan jiraa laga soo dhigay rajaa laga leeyahay ma aha inuu dalkii u go-eyo keliya hooyad ma ka sabrin sidoo kale ehel ayuu leeyahay tol ayuu leeyahay qaaraan ayaa lagu soo qoranaa ma haysta dandaryeel halka arrin ee u damqad waxay tahay ayagoo dhibaatadaas ku jirto hal arrin aa jirto bulshadu waxay kala kulmaan caqabado waa la caayaa way tuug calool uus waay saan waayo way u dulqaateen halka dhiboojeenoo kale waxay tahay mas-uuliyiinta iyo dhibaato ku taagan yihin baawur yaroo cada wataa mukeef ayaa u daaran waa nin mas-uul ah ammaankiisaa la ilaalinaya kadibna baawurka xowli ayuu soo wadayaa wuxuu taagaya control gaariga xowli u soo wadato qori ku qabana ama ku furina markuu ammaan ku furto qori ku qabto ninka mas-uulka daaqadu jarana wuxuu le walaalo habal maad ii qaadan karta qori asiga marka muxuu dareemaa niyad jab waayo adigan ku ilaalinay hadduu qarab dhana asigaa mas-uulka haddii la dayg oo dhibaato ma haystaan daryeel iyo xushmadba ciidankii midda kalentoo jirta waxay tahay in askarigii waa lasoo wadanaa gaariga waa kuwa oo maaragta labay kaliya askarta mid kasian iyo mid staafa midka staafka gaarigoo saarayan inuu qadayo lama ogo inuu quraacdo lama ogo inuu cajiyo lama ogo hotel oo dagaa b c iyo wuxuu dalbanaya iyo mashiin ninka mas-uulkaha laakiin askarigii banaanka ayuu fadhiya askarigii banaanka ayuu fadhiya dhaxanayaa hayse waxyar hadduu gamcanay waa lagu qaylinaya birita waa shaqada laga eriya ama wehna waa la xeriya taas ayaa ka damqada
aada umahadsan tahay walaasheen dhowr su-aalood oo kala duwan ayaa madaxda la weydiiyey midda ugu horreysa ee ahayd shaqooyinka farsamayaqaanada gaar ahaanna muwaadiniinta soomaaliyeed in mudnaanta laga siiyo ee dad ajnabi ah ee gaar ahaan tusaale wuxuu soo qaatay turkiga xeryaha militariga ee iyo meelahaas dadka dowladda dadka laga bixinayo iyadana ka mid ahayd ee labadaas haddaan ugu hormaro waxaan jeclaan lahaa maadaama cidnaduusan afurbaabin inay uga jawaabto ee inaan u dhiibo ra-iisul wasaare ku-xigeenka
si shaqo loo abuuro waxaa qayb ka ahaanaysa in la dhiirogeliyo inaynu helno maalgashi shiyaas- ee, maalgashi shisheeye oo maaliyadeed oo dalka la maalgeliyo wixii xirfad iyo aqoon iyo qalab layna dheer yahay marka shirkaddaa tusaalaha aad u soo qaadatay ee, waa shirkadaha maalgashiga dalka ku sameeyey taa macnaheedu ma aha ee, shirkadaha shisheeyuhu waa imanayaan dalka waa maalgelinayaan waxa ay doonaan bay la imanayaan heshiis baa inaga dhexeeya sharci ee, maalgashi oo ay labada dhinac maalgeliyaha iyo wadanka la maalgashanaya kala saxeexdaan baa jirta kaasay nagula shaqeeyaan laakiin haddana a- waxyaabaha ay ka mid yihiin wixii xirfad yaqaana ee aynaan haynin inay keeni karaan laakiin xirfad yaqaanka aynu hayno ama kuuli ha noqdo ama farsamo yaqaanada kale ha noqdo ama shaqaalaha shaqadaa qaban kare soomaaliyeed ha noqdaanbe intaba waxay ku qasban yihiin inay tixgeliyaan oo ay dhowraan iyadoo xeerka shaqaalaha la eegayo waayo marka shaqaale la keenayo waa in xeerka shaqaaluhu ogolaansho siiya marka waxyaabahaas oo dhan dowladdu way dhiiri gelinaysaa inay ku ilaaliso nidaamka sharciga ah shirkadaha dalka ka shaqeeya ama hay-adaha kale ee caalamiga ee dalka yimaada in aqoonta koowaad iyo xirfadda koowaad ee la tixgeliya ay tahay muwaadiniinta soomaaliyeed ee aqoontaa leh xirfadaa leh kartidaa leh ee dalka ka shaqayn karaya Een, dhinaca kale taasi waxa weeyaan tamaalgashiga arrimaha amniga iyo een, dhiirigelinta meelaha ay masalan dhowaan wuxuu wasiirku waa ka- waa ka sheekeeyey jaamacadda ummadda ayay ka guureen ciidamada amisom ciidamo aynu leenoo boolisa baa jooga marka intii kartideenna ah xagga amniga iyo meelaha daryeelka meelaha ay ciidamadaas ka baxaan ee, waynu ku dadaalaynaa waa ka shaqaynaynaa wax walbana waxay ku xidhan tahay kolba tugbad haagiisuu rogmadaa kartida aynu leenahay iyo duruufaha inagu xeeran in wax laga qabto xalay baa tayaha booliska iyo amniga aan ka she- sheekaynayna oo ka hadlayna jaamacadda ummadda ay ka baxeen ciidamadu intii deganeed iyo inta maanta joogta ee ilaalinaysaa aad bay u kala duwan yihiin marka waa hawl aynu qabanayno taagteenna dhaqaalena ku xidhan oo aynu ku dadaali doonno insha allah
aad iyo aad eh, baa mar kale isaga mahad celinaynaa waqtigiina qaaliga ah oo runtii muhiimna ah inaadan dhegaysano fursaddan waxaan jecelnahay in dadka intooda badan la siiyo oo arrintan ah eh, wacyigelinta runtii aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya arrintan inaan soo qaaday waa muhim waa habka keliya ee bulshada iyo dowladdu eh, isu fahmi karaan una xiriiri karaan Ee, wasaaraddan waxay diyaarisay qorshihii istiraatiijiyaddii dhaqangelinteedana dhowaan aan bilaabi doono dhowaan bay ahayd daraad aniga iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxaan tagnay xarun howlada waa beri ay practice ku sameynayeen tijaabooyin oo ay diyaarinayeen heeso iyo majaajilo iyo riwaayado oo runtii ugu talagelayeen wacyigelinta bulshada sidoo kale eh, wacyigelintu eh, fanka iyo sugaanta keliya maahe waxaa kaloo jiro wacyigelino fara badan oo runtii eh, agaasimaha s n t v-na waa joogaan fila eh, inuu talooyinkaasna si fiican u dhegaysto ayaan rajaynaa Eh, ta- waxaa jirta wacyigelin arrimihii abaaraha ku saabsan arrimihii amniga eh, arrimaha musuq maasuqa eh, arrimaha canshuuraha iyo faa'iidada ay leeyihiin marka eh, waan dadaali doonaa waana kaaga mahad celinaa arrintaasna soo qaaday waana aad bayna muhiim u tahay waxaa ka bilaabayaa arrinta dhulka horiga uu ka hadlay ee, dhowaan ee, ee, ciidanka xooga dalku ay codsadeen in loo kordhayo ee, deegaanadii ee, ay lahaayeen Ee, marka ugu horeysa waxaan ee, kugu bishaaraynayaa dhulkaas hadduu ilaanaado in aan dhammaantiis hadda laga wada baxaynin maxaa yeelay awood dowladdu ay ku dayactirto ama ay la wareegto ma laha laakiin goobaha mucayinka ee baahideedu nahayso waa u baahannahay qodobkaas inaad si fiican u tixgelisaan waa tignaan lahayd maxaa yeelay eh, dadka warabo dhulkaas waa dadka gabadha walaashin ay ka dhawaajisay ee ixtiraamka naga mudan welwelka nagu haya ee xanuunka badan nagu haya ay la ilmayso marka dadkaas haddii ay welwel naga heli karaan masiibadday nagu noqonaysaa in dad dadaaro ay ka dhistaan dabaqyo ka dhistaan dadkii dhaxanta joogay ee dhulkaan difaacayay dhaawacmayay habeenkii dharaarba soo jeedayna ay hooy la-aan noqdaan taas fudheeda waa dhankeeda leedahay marka inaan labadaba qalansirayna loo baahan yahay Eh, marka guud ahaan shaksi hadduu dhisto dul dhul ummad dhanka dhexeeya ayada ku dheer in qodobkaas la eegana waa loo baahanya dhul dowladeed waa dhul ummad dhan ay leedahay mid hadda dhashay mid hadda dhalan doona iyo hadhow dambe dhalan doona waa dhul ka dhexeeya laakiin haddii shaksi uu dhisto shaksigaa lahaa doona ilmihiisu baa dhexli doona laakiin dhulka dowladeed qof kastoo soomaaliyeed baa wax ku leh qof kastoo soomaaliyeed baa dhexli doona marka dhulka ummadda ka dhexeeya in la ixtiraamo laga fogaado aan la taabanin waa muhiim aaday muhiim noogu tahay midda xigta arrinta bajaajka dabcan waa suurtagal arrimo badan oo arrimahaas ku aadan inay jiraan oo bajaajka iyo meelaha la marayo iyo keliya ma aha walaan in bajaajka taagid garaynayo laakiin waxay u dhigantaa saad iga sheegtay sida lalumadiiba meelo badan ka gashaan marka iyaysan wax baa soo gelin un baa la leeyahay marka la celcelinayo haddii marka lagala kulmay culays badan dabcan waa waxaan kaa ballan qaadayna in ciidanka la hadalno si degan in loola hadlo dadkaas oo magaranaysa ixtiraam leh la baaritaankii iyaguna ay u hoggaansamaan ayagana ka codsanayna dadka bajaajka wada kadibna si ayagana ay u gaaraan darahooda ku aadan meelaha adeega ay ka raadinayeen ixtiraam ayadoo ku dheehan tahay loo baaro si shacab kale waxba galabsan ay iyaguna u dhibaataynin muhiimaddaas insha allah ayaan xooga saaraynaa arrinta khusaysa ciidanka iyo noloshooda iyo welfarkooda iyo mishaarkooda dabcan waa arrin taagan oo muddana soo taagnayd dabcan u baahan inaan dhammaanta iska kaashano waa dareemi kartaa dalkan inta ciidan maanta adeegaysa meesha keliya ee laga biilo marka laga reebo in yar oo dadka kale ay naga kaalmeeyaan international community waa airborkas muqdisho iyo dekeda dowladda dhan dhaqaalaha ay ku tirsanta waa intaas marka waa dareemi kartaa dhaqaal ahaan dowladdu wax ay awood u leedahay taasaana sababtay in habeen dhaweyto la dahfuro in dhaqaalo loo aruuriyo ciidanka ayadoo laga daqanayo sida gabadha walaasha bay oga daqatay daqashadaas iyo xanuunka wiilashaas iyo gabdhahaas dhaxanta jooga habeeniyo dhanaana dhimanaya dhaawacmaya in loo helo tasiilaad ay ku noolaadaan ayaga iyo qoyskooda iyo carruurtooda bal eeg ninka maanta dhogey ama meesha la yihahdo shabeellada hoose ama shabeellada dhexe california ha noqoto dalxukotan ha noqoto laadguur ha noqoto berid ha noqoto mubaarak awdhigle meel kashe ciidankii baa jooga kanaacada cunaysa roob baa ku da-aya dhaxantaasu jooga wuu dhimanayaa wuu dhaawacmayaa wuxuuna diyaar u yahay isaga iska daaya kii ku dhaawacma kii kaloo saaxiibkiisu wuxuu weli isagoo saaxiibkiisu ku dhaawacmay ama ku dhintay ayuu haddana taagan yahay inuu dhaawacmo ama uu ku dhimanaya isagoo aaminsan wax kale uma samaynayaan waa intayna inaan badbaad marka annagana laga rabaa inaan u daqano ayaga hawshooda waa qabsada dadkaas annagaana laga rabaa marka hawshan inaan qabsano adeegiina laga rabay aan u fulido aadaan u mahadsanta inaan taawada arrintaas muhiimayna noo ahayd halkaas uga hadaya
su-aalaha xiga magacaygu waa maxamed mukhtaar maxamed salaamaya wasaarka xigeenka iyo wasiirka gaashaandhigka iyo wasiirka muqaabiin ilamaa shacab beelaha soomaaliyeed ee dalka galdoona laba qodob kamid ah waan hogaaminayaa xukuumadda cusub ee maanta waxay ku khilaafsatay xuquuqdii shaqaal weynaha soomaaliyeed iyo xuquuqdii ciidamada yacni in ay meel iska saartay taas waa hogaamin qodobka aan u baahannahay in xooga aan ka dhabax waa dhanka garsoorka dhanka garsoorka problem aad weyn ayaa ka jiro bulshada waxay ka muujisa qayladaan maadaama maanta uu goobka fadhiyo wasaar buxeen waxaan kala ujeedinaya xukuumadda in ay fiir gaar ay u yeelato dhanka garsoorka aad baa umaqsantihiin dabcan waxaan laba su-aalood baa hadda intaa la malaya kow waa midda wadooyinka xiran wadooyinka xiran amniga horta saad dareemaysaan baahi baa keentay in wadooyinka meelo badan la xiro iskama imaan in laiska xiro dabcan meelo badan oo dalka kamid ah inaysan xirnayn waa dareemi kartaan meelo laga qaaday dhagxaanti taallay ee waddooyinka lagu xidhanay way jiraan meelo la sikeeyey oo meelo kale la soo xidhana way jiraan marka dabcan sababta keentay waa amniga xaggeeda ma aha mid maanta aan aan ka dhiganayno mise aan ku faani karno in dhagaxaan meel kasta lagu xidho in wax wanaagsan ay bulshada u tahay laakiin qorshaha wuxuu yahay hadduu ilaa ihahdo in marba in la sii sikiyo in walba intii lasii sikin karo lasii sikiyo si amniga meelaha laga soo gelayo loo kontrolo su-aasha labaad ee ku saabsanayd ciidanka militariga horta sidiisaba ciidan military magaalo looguma talagelin daruuf baa keentay dabcan ciidan inaad magaalo ku dhex xirtay booliiskana waxaa la yihahda waa ciidanka shacabka waxaad walwal ooga qabaynin booliiska sidiisaba waa booliis iyo shacibku inay isdhex galaan wada shaqeeyaan wada falgalaan laakiin militarigu cadowgii baa gudaha soo galay cadowgii hadduu gudaha soo galay shacibkana militariga saasay gudaha kusoo galeen laakiin mabda-iyan ciidamada xooga dalka sidoodaba waxaa loogu talagalay difaaca dalka difaaca dalkana waa xaduudaha gudaha ma aha marka haddii isla qabash isqabad badan uu yimid oo ciidanka iyo shacibka ah qorshaha aad tilmaantayna aada buu muhiim inoogu yahay meelo badanna dabcan fariinta madaxweynaha ugu horeeyana waa tv-ga waa ka aragteen in ciidamada markasta lagula dardaarmo inay shacabka u naxariistaan soo dhaweeyaan la falgalaan magaranaysaa lala shaqeeyaan marka mar kastana insha allah fariintaas waanu kaaga guddoonay meel kasta ee ciidanka joogaanna waa la gaarsiinaya hadduu ilaanaado in shacabkooda ay u naxariistaan keliya idinkuna waxaa idinka codsanaynaa shacabka haddaad tihiin ciidanku mar kastaba waa taaget cadowgaasu taaget u yahay haddii cadowgana waa mar kastaba dhagartiisa waa aragteen oo shacabku isu soo ekeysaya maalin walba farsamo cusub buu la yimaadaa in bal haddaad aragtaan ciidan socda distance yar aad ka dambaysaan oo hoosta ka gelin maxaa yeelay madax adaygu wuxuu la soo kordhinay malaha dhibaato buu soo kordhinayaa inaad ka yara fogaatid daqiiqad yar aad dambaysid meesha u socotid aad istiraatid aad ka yara dambee wax weyne ku kaa hadlaynaysa malaha fadlan waxaan codsanaynaa balgaari ciidan iyo haddaa aragtaan in mar alaaliya mar kastaba annaga ciidanku markasta waa ku dhiirgelinaya shacabka inay soo dhaweeyaan
marka ugu horeysa waad ku mahadsan tahay su-aasha ku saabsan garsoorka waxaynu wada ognahay dowladnimadeenu inay ku dhisan tahay saddex dhardhaar ama tiiroo waaweyn oo kala madax bannaan waata koowaade golaha shacabka soomaaliyeed oo sharci dejintii ah iyo aqalka sare waa baarlamaanka laysku yidhaa qeybtii kale oo xukuumaddii iyo hoggaankii siyaasadda ah madaxweynaha iyo golaha xukuumadda oo ra-iisul hormuud ka yahay oo fulintii ah iyo qeybta saddexaad oo garsoorka ah marka garsoorku waa hay-ad ka mid ah hay-adaha waaweyn ee dowladda waa marka koowaade waa hay-ad madax bannaan laakiin madax bannaaneedaasi aanay ahayn in garsoorku leeyahay xorriyad mudlaq ah oo wuxuu doono uu dadka ka samayn karo kiisaska ka samayn karo wuxuu u madax bannaan yahay garsooruhu kiiskaa uu gacanta ku hayo akhrigiisa iyo inuu shuruucdii looga baahnaa waafajiyo cadaymihii looga baahnaa waafajiyo si taa loo helo dibuhabaynta ballaadhan ee nidaamka dowladnimo ku jirta waxaa qeyb weyn ka ah in dibuhabayn lagu sameeyo garsoorka waa runa cabashooyin garsoorka ka yimaadaa waa jiraan laakiin mid ogow soomaalidu waxay tidhaahdaa gari laba nin kama wada qosliso ama laba qofba labada qof ee meel isku dacweynaya qof baa gartii helaya qofkaasi markauu garta here loo xukumo wuxuu leeyahay meeshan cadaalad baa taalla maxkamadda ka sarraysee racfaanka looga qaato hadduu tago oo laga xukumo oo la yidhaha si khaldan baa lagugu xukumay wuxuu leeyahay meeshan cadaaladdaraa taalla marka haddaad maanta boqol qof oo kiis maxkamadda ka galay aada waraysato tidhaa waxay yidhahdaan perception survey yacnii sideebay dadku garsoorka u arkaan bal warayso oo ka qaad konton waxay odhanayaan meesha cadaalad baa taal waa kontonkii garta helay kontonna waxay odhanayaan meeshan cadaaladdaraa taalla waa kontonkii laga xukumay marka horta garsoorkana aynuu cadaalad falno oo dhibaatadaasi way jirtaa laakiin garsooruhu waxaanu garawsannahay inaanu u madax bannaaneyn wuxuu doono dadka inuu ka yeelo caddaymaha waa dal burburay baynu nahay caddaymii baa lumay waraaqii baa lasoo foorjirgaraynayaa qofkii aqoontiisu waa iska koobnaan kartaa ama aqoondarray ka ahaan kartaa ama sababo kalaa jiri kara waxaanu iminka gacanta ku haynaa xeer golaha adeega garsoorka in dib loo dhiso wasaaradda cadaaladdu oo golaha wasiiradu baryahaba ka shaqaynayey wasiirku hormuud ka yahay maxkamadda iyo xeerlaalinta iyo kulli laga wada shaqaynayo golaha adeega garsoorka shaqadiisu waxa weeye in garsooruhu ay ku korjeegtayso shaqadiisa mase cadaaladuu u gudanayaa ma ka soo baxayaa xukunada ka soo baxa maxkamaddaasi heerarkeeda kala duwan maxay yihiin dabeedna haddii ilan waa lala garanayaa in la eego qalinka wax ka sii yihiinee derderan waa la arkayaa si khaldan gartaa uu xukumay dabadeedna guddida adeega garsoorku xaq waxay u leedahay inay disciblin mariso inay tallaabo ka qaado taa waa ka shaqaynaynaa waa tallaabada ugu horeysa ee hormuudka waa madaxweynuhu waa ogtihiin saddexda biloodoo soo socda inuu ballan qaaday in garsoorka wax weyn laga qabto marka wasaaradda cadaaladda maxkamadda kulli waa laga wada shaqaynayaa duwahabeyn garsoorka in lagu sameeyo arrinta labaad waxa weeye daryeelka caafimaadka iyo waxbarashada waa marka koowaade caafimaadku waa run awooddeenna dhaqaale de cisbitaallada dowladda inta ay taagteennu tahay dhaqaale ayay sidaa ciidamada iyo militarigaba aynu ula tallaabsanayno awoodda dhaqaale aynu hayno ayaa daryeelka caafimaadka aynu ka shaqayn karno aynu isna ula tallaabsanaynaa laakiin waxaa wasaaradda caafimaadku ka shaqaysay xirfadlayaasha kala duwan ee caafimaadka in la diiwaangeliyo xeer iyo shuruuc lagu maamulo la sameeyo dawooyinka la keenayo la diiwaangeliyo la eego sharciga muwaafaqsan yihiin xeerka xirwaf- eh, sharciga xir- xirfadlayaasha caafimaadku golahu eh, eh, waa ka shaqeeyey wasaaradda caafimaadku eh, golaha wasiirada waa horyaallaa waa ansixinayaa Eh, waxaa kaloo iyadana sidoo kale aanu ka shaqaynay barnaamijka ama manhajka waxbarashada markii ugu horeysay oo dalweynaha d- d- soomaaliya oo dhan ay leedahay si tayada waxbarashada looga shaqeeyo iyo xeerkii ama sharcigii lagu maamulayay waxbarashada oo golaha wasiiradu markii kismaayo aanu joognay uu ansixiyey golaha shacab- shacabka u gudbi doona taa waxay ujeeddadeedu tahay jaamacadaha faraha badan iyo dugsiyada barayfadka gaarka loo leeyahayba in la nidaamiyo oo sharciga lagu soo dabaalo oo laga shaqeeyo waxbarasho taya leh iyadoo loo ogolaanayo ciddii barayfad uga shaqaynaysaa inay faa'iidadeeda ka raadsan karto kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida su-aalihii ay weydiiyeen dadweynaha soomaaliyeed madaxdii ka qayb gashay dood wadaaggii ee ku saabsanaa ahmiyadda isfahamka iyo isdhexgalka dowladda iyo shacabka oo qayb ka ahaa barnaamijka wadajir radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaaad naga dhegaysanaysaan wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal haddaba ahmiyad intee la-eg ayay dowladda federaalka u leedahay inay hor fadhiistaan madaxdeedu bulshada si ay uga jawaabaan su-aalaha ka dhex guuxaya waxaa su-aashaasi iyo su-aalo kaleba weydiiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qadar soo saaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur macalin maxamed bismillahi raxmaan raxiim aaday aad u mahadsan tahay fursadda aad siisay Eh, sidaad run ahaantii ka arkaysay ood ka markhaati ahayd waxaa ka dhex guuxaya shacweynaha soomaaliyeed ee maanta aanu fagaarahan kula kulannay isdhexgalka shacweynaha soomaaliyeed iyo xukuumadda eh, dareenka shacabka soomaaliyeed ay ka qabaan in ay helaan nabad inay amni helaan waxaad arkaysay in lagu dheeraaday ka hadalka amniga iyo xasilinta caasimadda muqdisho iyo inay dadku nabadgelyo ku soo toosaan nabadgelyo ku- ku- een, ku waabariistaan nabadgelyo adeegga ay rabaan iyo shaqada ay rabaan ku tagaan ku soo gudaan carruurtooda waxbarasho ku tagto nabadgelyo nabadgelyona ku soo hogogto arrintaas amnigu waa kaabayaasha ugu waaweyn iyo ma- een, qodobada ugu waaweyn ee ay danaynayeen shacweynihii maanta aynu la kulannay waxaa kaloo ay aad uga hadleen cadaaladda iyo garsoorka in cadaalad la helo oo garsoor xaq ah la helo haddii cadaaladda la helana nabadgelyadu een, ay sii jiri doonto siina adkaan doonto waa qodobada ugu waaweyn ee shacweynaha soomaaliyeed ka guuxaya waxaa kaloo ka guuxayey oo ay danaynayeen in doorka xukuumaddu ay ka qaadanayso dib u soo celinta maxaabiista ku xidhan ee, dunida daafaheeda kala duwan oo ay ka marakaceen sida looga howlgelayo waxaa kaloo arkaysay in dakhliga iyo dhaqaalaha iyo daryeelka ciidamada habeen kasta dhaxanta u soo jeeda een, ay aad uga hadleen oo ay tahay waxyaabaha ay ka guuxeen taasi waxay ka marakacaysaa iswaafaqsanaanta rabitaanka shacbiga soomaaliyeed iyo rabitaanka iyo iraadadii lagu doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed sideedii febraayo siyaasadihii madaxweynuhu inay ka turjumayaan rabitaanka shacweynaha soomaaliyeed barnaamijka xukuumadda ee ay golaha shacbiga soomaaliyeed xug- ee uu ansixiyey ee uu ra-iisul wasaaruhu hormuudka ugu yahay xukuumadduna ka shaqaynaysaana ay ka turjumayaan fulinta ee mabaadi'dii lagu doontay madax- doortay madaxweyne farmaajo waxaa taas markaa ay tusaysaa kana muuqata isku xidhnaanshaha iyo is-ogolka iyo isku fikirka ee shacweynaha soomaaliyeed iyo madaxdooda oo madaxweynuhu kow ka yahay ra-iisul wasaaruhu ku xigo anigoo ra-isul wasaare ku-xigeenkii ku ku jiro ee xukuumadda ku jirto dhammaan shacbi iyo dowladba itijaah iyo em, rabitaan isku mid ah meel isku jiha isku mida loo wada socdo oo loo wada jeedo ayay tusaysaa waana guul u soo hoyatay dhammaanba dhammaanba shacweynaha soomaaliyeed waad mahadsan mudan ra-iisul wasaare waxaa jira dareen guuxaya oo shacabka ay doonayaan inay ka qayb galaan howlaha horumarinta ee ballaarinta awoodaha dowladda ee maamul goboleedyada dhinaca dhaqaalaha iyo ee, maamul goboleedyada wasaaradda maaliyadda howlahay waday ay ka mid tahay maxaad u malaynaysaa mudan ra-isul wasaare arrimahaas ankorajka ee isku xirka ah waxa ka fududeeyey waxa ay yihiin taasi waxay qayb ka tahay nidaamka federaaleynta oo ay wasaaraduhu een, la fadhiisanayaan wasaaradaha heer gobol ay maamul goboleed ay la shaqeeyaan waxaad og tahay dhowaan in ee, dhammaan golaha wasiiradu uu shir u tegey magaalada kismaayo jubbaland oo uu nagu martigeliyey madaxweynaha jubbaland madaxweyne axmed maxamed islaan oo si milge leh ee, xukuumadda federaalka runtii ugu soo dhoweeyey dalkoodii een, oo, ee, gobolkoodii ugu soo dhoweeyey caasim ee, magaaladii kismaayo ay lahaayeen ugu soo dhoweeyey marka waxay taasi keentay inay isdhexgalaan ay wada hadlaan wasaarad walba oo heer federaal ah iyo wasaaraddii dowl- ee, maamul goboleedku arrinta maaliyadda iyo dhaadhicinta in la wadaago khayraadka dakhliga soo baxa iyo cashuuruhu waxaad waxyaabihii aad looga wada hadlay waxayna tusaysaa sida xukuumadda iyo dowlad goboleedaduba isku dhinac ay ugu jeedaan ay u wada socdaan in laga wada hadlo maxaynu wadaagi karnaa maxaa maamulka goboleedku awood u leeyahay maxay dowladda dhexe xaq u leedahay qaadaysaa dhinaca kalluumaysiga batroolka dhinaca wax soo saarka beeraha xoolaha mid walba hadday tahay waa gacmahaynu isqabsanaynaa maamul goboleedada iyo dowladda dhexena waa walaalo waa wadajir weeye waxaanuna sii adkaynaynaa wadajirkaas iyo iskaashiga u dhexeeya dowladda dhexe federaalka iyo dowlad goboleedada kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guleed oo u warramayey barnaamijka wadajir muno maxamed xasan waa guddoomiyaha isutagga ururada dhallinyarada soomaaliyeed iyada iyo maxamed faarax oo ka mid a dadka baahayaha gaarka ah qaba ayaa waxaanu ka waraysanay sida ay la tahay in kor loogu qaado kalsoonida dowladda iyo shacabka iyo muhiimadda ay leedahay in loo qabto dooda wadaagyo la mid ah kii la xiriiray isfahamka iyo isdhexgalka dowladda iyo shacabka wamaadsantahay radio muqdisho barnaamijka wadajir waxaanu arkaa inuu yahay barnaamij isdhexgal u abuuraayo bulshada iyo dowladda su-aalo la isku weydiinayay maanta wuxuu ahaa barnaamij aada u qurux badan oo afkaaro kala duwan la isweydaarsaday si bulshadu waxyaabaha ay tabanayso dowladdu ay uga dhaadhiciso ama waxyaabaha ay tabanayaan ay uga dhargaan caqabaadka jiray iyo jaalenjiga jiray iyo dhibaatooyinkii dhex taagnaa dowladda iyo shacabka si ay wax badan isu weydaarsadaan marka wuxuu ahaa barnaamij runtii iyadadiilo ay ka muuqatay barnaamij qurux badan oo aan isdhihi karo barnaamij isu soo jiidaya waaye bulshada iyo dowladnimada aad ka dhex dheehan kartay inay tahay barnaamij dowladnimadu baraysay bulshada lanno ma jiri jirin nin madaxa ama qof madaxa intuu soo fariisto meel su-aalo laga weydiiyo weliba si aan naxariis lahayn su-aalo looga weydiiyo marka barnaamij qurux badan waaye bulshadana maalinba maalintaa ka dambeysawaa sii durkaynaa wax badana fahmaynaa bulshada iyo dowladnimaduun awal way kala fogaayeen laakiin hadda waxay u eg tahay in bulshadu waxa ay tabaysay ay dowladeeda weydiin karto marka barnaamijka wadajir waa barnaamij runtii aan soo dhaweynayno yidadiilo dowladeedna ay ka dhex muuqato dowladnimada dadkana ay gaaraysa runtii waa risaalo u gudbinaya barnaamijkan
waxaad matashaa ama aad ka socotaa qayb muhiim oo bulshada ka mid oo dhallinyaradii iyo ururadii ay ku midoobeen bal ka waran kulankii maanta dhacay iyo aragtiyihii labada dhinacee dowladda iyo bulshada iyo sida muhiimad intee leeg ayuu leeyahay kulankan in la qabto dadkii iyo dowladdii ay wada hadlaan barnaamijkan runtii annaga horta dhalinyaro ahaan muhiimad weynu noo lahaa caqabaadka ugu badanee wadanka iyo dhibaatooyinka dhacay waxaay ku dhacayeen dhallinyaraday ayd maadaama bulshada aan ka nahay boqolkiiba toddobaatan marka boqolkiiba toddobaatan oo dhibaato badan ay ku haysatay wadanka oo shaqola-aanta lagu haysatay oo amni darada ay ku haysatay oo dhibaatooyinka ugu badan wadanka loogaga haajirayay la isweydaarsado oo xanuunka meesha uu ka jiray la isweydiiyey maanta waxaanu arkaynay marka barnaamij runtii dhallinyaradu jaanis u ahaa fursad u abuureysay in madaxdooda intay la fariistaan su-aala la weydiinayo weliba su-aalaha su-aalaha ugu adag la weydiinayo marka waxay waa barnaamij qurux badan runtii aada usoo dhaweynayna marka shakhsiyan adigu inkastoo aad ururo badan matalaysay haddana maxaad gocanayso oo meesha kaaga soo baxay ama aada gudbisay waxyaabaha ugu badanaan uu isweydiinaynay ee maanta igaga soo baxay waxaa ka mid ahaa barnaamijka in dhallinyarada soomaaliyeed caqabaadkii jiray oo ay ka mid tahay shaqo la-aanta wax laga weydiiyey mas-uuliyiinta laga weydiiyey arrimaha amnigo kalenta warfaafinta naftirkeeda su-aala laga weydiinayay marka waxaanu arkaynay inay tahay dood muhiimno ah dhallinyarada soomaaliyeedna la dhihi karo waxyaabihii ay la aamusnaayeen aldisti way gaarsiiyeen mas-uuliyiintoodii haddaan wax laga qabanin xitaa la dhihi karo beri markhaati oo ah bulshadoo dhan ay wada daawanayso la dhihi karo waan gaarsiina risaaladii oo waa u sheegnay fariintii dhallinyarada soomaaliyeed iyo xanuunaadkii ay dareemayeen marka culayskii waa naga degay waa la wadaagnay waa markhaati cad oo adduunyada dhan laga fiirsanaya marka waxaan dhihi karnaa barnaamij aada u muhiimsan oo waxyaabaha noogu muhiimsana way ka mid tahay inaan ka dhidhinno shaqola'aanta iyo dhallinyarada badaha ku daadanaysa iyo xadgudubyada dhallinyarada xabsiyada ku haysata iyo iyo sinaan la-aanta shaqooyinka oo ay ka mid tahay arrimaha gabdhahao kaleenta ay ku jiraan marka wax badanaan ka hadalna waxna waa noo dhiman yihin insha allah magacayga waa maxamed cali faarax aadaa ugu faraxsanahay inaan kasoo qaybgalo kulankan waxaana ii tahay farxad weyn ayay ii tahay waa arrinta ugu muhiimsan waaye sababtoo ah dowladda iyo bulshada ayaa is arkaya markastoo dowladda iyo bulshada is arkaanna waxay saamaxaysaa in dulduleelada jira la daboolo sababtoo ah waxay kaloo muhiim u tahay markii bulshada gurigeeda kul jirto oo dowladdaysan arkaynin waxyaaba badana qarsoon laakiin hadda fursad waxaa u heli karaa inaan anigii wasiirka wada doodno waxa aan aaminsanahayna aan ka dhaadhiciyo asagana wuxuu ka aaminsan yahay uga dhaadhici marka waa waa fikrad oo wadatashi ah ama laiswadaarsanaya aragtiya laiswadaarsanaayo waaye oo shacabka iyo dowladdu iswadaarsanayaan halkii awal shacabka keliya iswadaarsan lahayn maanta dadkii iska lahaa dowladnimada ayaanu nahay dadkii dowladda noo ahay shaqaalaha noo ahay inaan hor fadhiyo marka inaan hadalno oo iswadaarsano waa very important weligeed bulshadu waxay lahayd maamul ay la fariisato maamul ay su-aalaha rabto ay weydiiso maamul ay weydiisato waxa ay u baahan tahay waxay lahayd bulshada inay aragto maxaan ku yidhaahdaa dowladdeeda inay aragto wasiiradeeda maamulkeeda inay aragto way lahayd marka kulanka noocan oo kaleeta wuxuu kor u qaadayaa xataa amnigu ka qayb qaadan karaa dadkii baahyaha gaarka qaba ayaad ka socotaa oo aad matalaysaa marka in in laydinku casuumo oo dowladdii aad la hadashaan iyo waxa idinka aragti ahaan aad qabtaan oo maanta aad la timideen maxay ahayd
mar kastaba dadka baahyaha gaarka qaba waxay kamid yihiin bulshada inteeda kale anigu ku hadlaya magacoodana aad ayaan u soo dhoweynayaa kulamada noocan ah ee dowladdu qabanayso nooc kasta aadan oo in laga qaybgeliyana ay muhiim tahay sababtaa markas waxaan dalbanaa ka qaybgalka guud inaan xubin ka ahaano meel kastoo ka qaybgalka ka dhacay hagaa kuwaasi waxay ahaayeen muna xasan maxamed oo ah guddoomiyaha istagga oo ururada dhallinyarada iyo weliba maxamed faarax oo ka hadlaya aragtidooda muhiimadda ay leedahay in la qabto dooda wadaagiyo dowladda iyo shacabka ay isugu hor fadhiisanayaan wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal wada jirno walaalay
waa tahay barnaamijka wadajir ayaanu ku guda jirnaaye deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ee soomaaliya waxay ka mid yihiin meelaha laga hirgeliyey barnaamijka xasilinta dalka soo saaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur macalin oo tegey magaalada kismaayo waxa uu la kulmay wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka jubbaland maxamed warsame darwiish waxaana ugu horeen uu weydiiyey bal barnaamijka xasilinta sida uu hirgalay deegaanada jubbaland gaar ahaan meelaha laga xoreeyey al-shabaab iyo haddii ay jiraan caqabado soo wajahay barnaamijka xasilinta waana kan wasiirka oo ka jawaabaya su-aashaada jawaabteeda waxaanu ku casunnay hay-adihii ka shaqaynayay barnaamijka xasilinta wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka maamulka gobolka jubbada hoose iyo ma guddoomiyaha degmada kismaayo dhammaan hay-adihii ka soo qayb galay muhiimaddu waxay ahayd sanadkii hore waxaanu samaynay qorshe qorshahaasuna waxaanu u qaybanay degmooyinka wixii barnaamijka xasilinta ka fulay iyo wixii dhiman sababaha ay kuwa dhiman u fulmi waayeen maxaa caqabado hortaagan iyo gaababka dhex yaalla runtii waxa weeye wuxuu ahaa barnaamij aad iyo aad miro dhalo ah waxaana laga dooday waxaana la isla afgartay in barnaamijkan lasii joogtaeyo isla xisaabtanka la wado bil markii la joogaba hal mar la qabto lasii ballaariyo oo wasaaradaha ka maqanna la waxeeyo mustaqbilkana golayaasha deegaanka oon hadda dhisayna laftigooda laga soo qaybgeliyo sababta waxa weye mashaariic badan baa ka bilaabanaysa waxaa kale oo lagu lagu lafaguray war meelaha hadda xoroobi doona iyo qaabka haddii la xoreeyo loogu diyaar garoobayo wixii laga qaban lahaa oo muhiimadda ahaa intaas ayuu ku koobnaa runtiina wuxuu ku dhammaaday guul iyo is-afgarasho waxaan u saarnay dadka technicalka ahaa hay-adihii fulinayey kuwii dabagelayey iyaguna waxay ka soo saareen go-aan fiican oo ah in barnaamijka kan joogtayntiisa iyo isdabagalkiisa iyo xisaabtankiisa lasii wado wasiir darwiish waxaa kaloo aanu weydiinay qorshaha dowlad goboleedka jubbaland ee dhismaha dowladaha hoose barnaamijkaas dowladaha hoose in muddo ah baanu wadnay soomaaliya oo dhan baana laga wadaa jubbaland keliya ma aha isteefyada ama maamul goboleedyada oo dhan wuu ka socdaa fayskiisii hore saa dhacay ansixintiisii baa lagu jiraa sharciyeenta annagu golaha xukuumaddaanu marinay baarlamaankana wuu u yaalaa maanta waxaan rajaynaynaa in baarlamaanku ay gudbiyaan haddii la gudbiyana degmooyinka waanu ku bilaabaynaa waxaanu haysanaa waxa weeye qoondadii nala siiyey ee doonarisku ay noo qorsheeyeen ilaa shag dan baanu haynaa shanta degmana waa bilaabaynaa waxaan rajaynaynaa dadku aad buu ugu baahan yahay annagoo ka duulaynaa barnaamijka federaalismka ee saddexda leeyar ee dowladda soomaaliya ay qaadatay haddii laba la dhisay oo xukuumaddii federaalka ahayd oo sarena ay jirto dowlad goboleedkii federaalka ahaana la dhisay dowladihii hoose inaanu dhisno waa ku khasabnahay waana bilaabaynaa insha waxaa kale oo wasiirka arrimaha gudaha ee jubbaland aanu weydiinay sida laga yeelayo deegaanada u qalma in ee, degmooyin loo magacaabo ee deegaanada jubbaland oo dadkooduna ay doonayaan in ee, degmooyin laga dhigo arrintaas waxa weeye horta sida hadda aanu wax ku wadnaa waxa weeye degmooyinkii horeeto ayaa hadda maamulada loo samaynaya waa runtaa beela gaamarooy baa jiro degmadaba ka weyn insha allahu fayska labaad hadda dastuurkan noo masaabaxaya beeshii u dhiganta degmo in brosejarka la mariyo degmana la siiyo sababta waxa weeye dadka in loo wada daneeyo oo loo wada adeega wey marka iyadana waanu ka holu jirnaa waana qaybta fayska labaad weeye dhowaanna waad maqli doontaan insha allahu markaanu kuwa hadda la aqoonsan yahay dhisno kuwa dambena waa ku xujinayna barnaamijka wadajir ayaanu ku guda jirnaa barnaamijka waxaa kaloo ee ah u waramay guddoomiyaha gobolka jubbada hoose cabdirashiid cabdilaahi cali gooni iyo sidoo kale ee duqa magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee jubbaland maxamed nuur oo labadooduba la kulmay waxa uu ka wareystay aragtidooda barnaamijka xasilinta runtii guud ahaan gobolka haddaan kaaga warramo een, gobolku een, markii loo fiiriyo laba sano saddex sano ka hor meel fiican buu marayaa een, xag security iyo xag horumarin iyo xag een, bini'aadanimada saddexdaba intaa bayska u ah Een, gobolku waa shan degmo een, laba degmo iyo qayb ka mida gobol degmada badhaadhe weli shabaabka gacanta ku haya Een, degmada kismaayo iyo een, afmadowna waa xor weeye runtii mashaariic fara badan oo kuwa horumarineedana way ka fuleen Een, gaar ahaan meesha ugu xooga badan degmada kismaayo Een, waxaan rajaynaynaa barnaamijkan hadda maanta shirkiisa aan halkan u joogno een, muhiim buu noo yahay annaga ka wasaarad ahaan ka gobol ahaan iyo ka degmooyinkaba waayo een, wax horey loo yaqaanina ma aha oo soomaalida u baratay ah wixii fulay in laga xisaabtamo iyo waxa la qaban doono een, in wax layska weydiiyo prioritize ama prioritiga een, waxyaa- maxaa muhiim u ah degmooyinka iyo in laga ilaaliyo ama la kontaroolo waxa la yidhahdo overlapping hay-aduhu inta awal hore waxaa dhex jirta iska soo yimaadaan hay-ad walba ay mashruuceeda fuliso marka ay overlapping ama een, iska dulimaad u dhici jiray taa lafteeda xal baa noqon doontaa oo laga gaari doonaa shirkan Een, runtii waana guul fiican weeye waxaa kale oo hadda een, ugu cusub goobo cusub oo kusoo biiray een, gobolka jubbada hoose oo shabaab gacanta ku hayeen iyada laftooda barnaamijkan maanta waa lagaga hadlay sidii een, wax looga qaban lahaa loo gaadhsiin lahaa een, deegaanadaas waa kuway oo la- la xoreeyey Een, dhinacan een, xaggan markii loo baxo een, een, badhaadh oo kale waxaa la la xoreeyey meel afartan kilomitir u jirta een, degmada kismaayo oo la yidhaahdo cabdilli biroole iyo deegaan ballaaran oo ku xeeran ama tuulooyin badan oo ku xeeran dhinacan een, biyo jilib ama waddadan xamar aadda
markana waxaa inoo suura gashay inaan la kulmo guddoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada kismaayo ibraahim maxamed yuusuf timajilic Een, ibraahim eh, marka hore ku soo dhowow barnaamijkan eh, wadajir radio program Een, bal waxaan doonayaa inaan kaa waraysto sida ay shirkan ee xasilinta ee magaalada kismaayo oo lagu martigeliyey ee sida ay ku suura gashay iyo qaybihii kala duwanaa ee ka soo qayb galay iyo faa'iidooyinka ee xasilinta ku soo kordhin karto bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin horta een, shirkani muhiimad weyn buu leeyahay waayo een, xasilintu macnaheedu waxa weeye meeshii ama la xoreeyey ama meeshii awal la joogay in la xasiliyo oo dowladnimadii iyo maamulkii iyo nidaamkii la gaarsiiyo taasna cid waliba waa u baahan tahay een, annagu hadda magaaladan kismaayo aan joognana dee iyadu waa xasiloon tahay laakiin waxay u baahan tahay horumar meelaha kaleoo hadda la tegey oo la xoreeyey sida hadda tuulooyinkan ay ugu shishayso dhinacan ilaa iyo buloguduud aniga degmadeyda halkaasay ku egtahay buloguduud ee markii xoogaa la dhaafo dhinacanna ilaa iyo hadda waxaa xora een, ilaa cabdalla bilool ilaa konton kilomitr jirta intaas marka ee, tuulooyinkaa la- la sameeyey waxay u baahan yihiin in maamul loo sameeyo in xafiisyadii loo sameeyo iskooladii adeegii bulshada qaybihii kala duwanaa dadka in nolosha la gaarsiiyo dhammaan waxyaabahaasoo dhan baa muhiimadda ugu weyn oo hadda shirka looga hadlaya ay tahay in in la gudagalo oo meeshii la xoreeyana wax la geeyo meeshii awal xoro ahaydna horumarka la- la la taabsiyo ee la horumariyo si bulshadu ay uga faa'iidaysato horumarkaas kaasi waxa uu ahaa duqa magaalada kismaayo waxaana ka sii horreeyey cabdirashiid cabdilaahi goni labaduba waxay u warramayeen barnaamijka wadajir waxaana wareystay soo saaraha barnaamijka intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wadajir anigoo cabdishakuur ali axmed ayaa idiin soo jeedinayey maxamed nuur macalin maxamed ayaa barnaamijka soo saaray farsamadu waxa uu ahaa qays cali shire inta aan mar kale dib ugu kulmi doonno barnaamijkan kan xiga hadduu alla idmo waa bahdii wadajir oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shicibiyaqow wanaagsani walaalayaal waxyaaba iyagii rumaadow walaalayaal shicibiyaqow wanaagsani walaalayaal waxyaaba iyagii rumaadow walaalayaal wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal